ibraahim subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo idin joogtaan kuna soo dhowaada warka aruurnimo ee redio muqdisho qodobada wararka saaka aan idiin haynana waxaa ka mid noqon doona kulan looga hadlayey ammaanka magaalada dhuusmareeb iyo la dagaalanka argagixisada shabaab ayaa lagu qabtay magaaladaasi wasiirka gargaarka ee xukuumadda federaalka soomaaliya oo jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka ingiriiska kala qayb galay dabaaldega maalmaha ciidda wasaaradda amniga galmudug oo awaamiir ka soo saartay dadka hubka sharci darrada ah ku dhexaysta deegaanada galmudug maamulka gobolka shabeellaha hoose oo sheegay in muddo kadib dib loo furay isbitaalka degmada owdheegle iyo wadahadalladii taalibaan iyo maraykanka oo qatar lagu soo gebagabeeyey
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqa ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkayga ugu doorka roonaa haatanna u diyaargarooba isagii oo dhan kulan looga hadlayey ammaanka magaalada dhuusmareeb iyo la dagaalanka argagixisada shabaab ayaa lagu qabtay magaaladaasi sida uu ku soo warramayo waryahayaga inooga soo warramo magaaladaasi maxamed deeq cabdi maxamed kulankan ayay isugu yimaadeen saraakiisha qeybta ko iyo labaatanaad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxaana soo agaasimay oo shir guddoominayay taliyaha qeybta ko iyo labaatanaad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxa uuna ka dhacay magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug taliyaha guutada shan iyo tobnaad jenaraal mascuud maxamed warsame ayaa waxa uu ka hadlay kulanka kadib waxa uuna sheegay in qodobo dhowr ah la isku afgartay oo ay ka mid yihiin wada shaqeyn kala amar qaadasho iyo sidoo kale in si isku mid ah loola dagaalamo maleeshiyaadka argixisadaha al-shabaab ee shacabka soomaaliyeed dhibaatada ku haya waxaa nooga soo baxay qodobo kow in wada shaqayn dhab ah la yeesho labo in cadowga si wada jir ah looga hortago saddex in awaamiirta si toos ah loo kala qaato taliyaha qaybta ko labaatanaadna aan ka amar qaadanno haddaan nahay saraakiisha qaybta ko labaatanaad anoo ah taliyaha guutada shan iyo tobnaad ee qaybta ko labaatanaad waxaan si toos ah ula shaqaynaynaa uguna amar qaadanaynaa taliyaha qaybta ko labaatanaad waxaa xusid gooniya mudan in saraakiishu dhammaantood ay u diyaargarowsan yihiin inay amniga sugaan cadowga ka hortagaan dowladda federaalka mas-uuliyiinteeda saasare iyo qeybaheeda kala duwanna ay soo dhoweeyaan si aan kala har lahayn waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ugu horeyn ra-isul wasaaraha qaranka soomaaliya mudane xasan cali khayre taliyaha qeybta ko iyo labaatanaad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee gaashaanla sare cabdicasiis cabdulaahi khayre qooje ayaa isna ka hadlay gebagabadii waxauna uga mahad celiyey saraakiisha kasoo qeyb gashay kulankan oo ahaa isbarasho aada iyo aada mahadsantihiin saraakiil waxaan ka mahad celinaynaa sida aada uga soo qayb gasheen kulankan oo macnihiisu ahaa isbarasho iyo wada shaqeyn waxaan u mahad celinaya marka ugu horeysa taliyaha guutada jenaraal mascuud guutada shan iyo tobnaad ee qeybta ko labaatanaad iyo dhammaan saraakiisha waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo ra-isul wasaaraha dalka soomaaliya mudane xasan cali khayre iyo madaxa xukuumadda sheekh axmed shaakir iyo macalin maxamuud ayagoo ka shaqeeyay arrintan iyo kulankan taabageliyay afartinkii biro lasoo dhaafay in sidaan wax u dhacaan waxaan aada ugu faraxsannahay sidaan hadda wax u socdaan waxaan halkan dee aan u bogaadinaya saraakiisha shaqo wacan oo maaragtay wanaagsan in dhex mari doonto haatanna meesha ay marayso waa meel fiican ciidankiisu dhafkiisii iyo hawshiina meel dhex ay noo maraysaa aada u mahadsantihiin
qaybta ko iyo labaatanaad ayaa waxa ay ka mid tahay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed kuwa oo ka howlgala bartamaha soomaaliya maxamed ee cabdi maxamed warbaahinta qaranka dhuusamareeb
wasiirka gargaarka ee xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka ingiriiska kala qayb galay dabaaldega maalmaha ciidda yuusuf garbi ayaa warkan inoo soo diray
الله أكبر
waxaa munaasabad loogu dabaaldegayay farxadda ciidul adxa lagu qabtay galbeedka magaalada london taas oo ay soo qaban qaabiyeen jaaliyadda soomaaliyeed ee somali bravanis community munaasabadan ayaa waxaa kasoo qayb galay xildhibaano ka tirsan dowladda hoose ee degmada barnet iyo dadweyne aada u fara badan tukashada salaada ciidda kadib ayaa halkaasi waxaa ka hadlay عيد مبارك عيد مبارك تي او اف عملي انا كاسن عيد مبارك asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ciid mubaarak kulla caam waantum bikheer dhammaan soomaalida meel- meel kastay joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak sanadkan sanadkiisa ilaahay nabad hanagu gaarsiiyo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yero ndi mina kimpasalamo fursa hii mpete kama jitu na sisi ndisi hiyo community ya Baravanis hapa chinapita alhamdulillah rabbil alamin Eid Mubarak na khinaambira Eid Arafat kullu aam wa antum bikhair.
maanta oo ah maalin farxadeed maalin ummadda soomaaliyeed meel kasta ummadda muslimiinta guud ahaan ay ciidayaan Een, alxamdulilah si fiicanaan maanta halkan ugu ciidnay Een, waxaan rajaynaynaa insha allah ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogta inay sidaan oo kale ay u ciiday
Good afternoon. I'm Councillor Roberto Whedon Sands, Councillor here in Barnet, and Barnet Council's lead for policing and community safety. It's a pleasure to join the Somali Brothernees Welfare Association today to celebrate Eid.
um, uh, d- uh, Councillor Alison Moore in, in East Finchley, um, along with our brothers and sisters uh, of the Somali Bravanese community, wishing you Eid Mubarak.
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan salaamay soomaaliya oo idin meel ay joogtaba ciid wanaagsan ciid wanaagsan intii ehelkay oo arqabe ahna meel ay joogaanba adduunka salaam iyo ciid iyo bogaadinaan u dirhayaa عيد مبارك عيد مبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم عيد مبارك عيد مبارك لمان شعبك الصوماليد مركز جوكتان عيد مبارك وحنا رجينا إن شاء الله تعالى إن عيد تان عدكو فرحدان قفكو سوني يدي سي وحقو الله الله سهله تان لبعد وحان ربا رنتي إن فرحدان مانتا عيد كدي وأن farxadda waxa weeye in jaaliyaddeenii maanta aan ku dukanay ciidda waa ciiddii labaad aan dukano marka macnaha jaaliyaddiini waa la furay barnaamijkiina sidoo caadiga uu socon doonaa insha allahu tacaala عيد مبارك كل عام وأنتم بخير إن شاء الله إيرو نقيري فرحا كورو مونتي وعيد إيرو تشيلي كركا برواني سنتر أبا كركا فينشيلي شنا فرحا وانتو أمين وطي وانتو وينجو أمين وسليلو أبا فرحي لا إجي لمها لمو عيدي الحمد لله عيد مبارك عيد كل عام وأنتم بخير asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaa halka aan la joogo waa sayd axmed maxamed cali waxaan halkan ka bixi lahaa salaamka ciidda waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikheer waxaase halkan ka salaami lahay dhammaan ummadda soomaaliyeed dhan meel ay joogaan meel kasto iyo waxaan gaar ahaan u salaami lahay macallimiinta iyo ardayda madrasatu raxma oo halkan maanta ay joogaan ay ku faraxsan yihiin waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caamin wa antum bikhayr sidoo kale munaasabadan waxaa qayb ka ahaa islamarkaana halkaasi kula ciidaystay wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka mudane xamse saciid xamse آه السلام عليكم عيد مبارك همبليو همبليو همبليو سومالي ملك استيج جوغان وحان إلهي وبريا سند كإلا سين دبنا كو غارنو بشبخ إيو برواقو وحان إلهي كبرينا إنو ودن كي ندجيو أبارها فرها بدن إنو إلهي نجي جوجيو دقالة إيو علاده ودن كي كجيرو Ee, marka labaadna ee, maanta waxaan soo booqday xaruntan cusub ay aad arkaysaan quruxda badan ee leedahay jaaliyadda somali barbanese community oona meeshan marka ugu horeyso aan ah, ku- ee, ku dugteen eh, salaato ciid taasna waa farxad weyn waxay noqon doontaa xar- xarun oo soomaalida u adeegto insha allahu tacaala marka labaadna hadda waxaan leeyahay ciid mubaarak ciid mubaarak ciid mubaarak yuusuf garabey warbaahinta qaranka soomaaliyeed london
wasaaradda amniga galmudug ayaa awaamiir ka soo saartay dadka hubka sharci darrada ah ku dhex wata deegaanada dowlad goboleedkaasi arrintaasi waxaan goordhoweyd ka wareystay waryaheena baashe cali xaashi oo ku sugan koonfurta magaalada gaalkacyo
wasaaradda amniga galmudug ee shalay waxay soo saartay warsaxaafadeed ee iyo sidoo kale ee shir jaraa'id oo isdaba joog ahaa oo runtii ku qotama ammaanka gobolka mudug guur- guud ahaan ee waxaa sidoo kale wasaaraddu ay sheegtay warsaxaafadeedkan ay kusoo beegmay ay kusoo beegmayso ama ay kusoo beegtay xilli isbedel ee la filayo maamulka galmudug inay bilahan u galo oo runtii lagu dooro doono madaxdii maamulkan hogaami laheyd iyo iyo sidoo kale ma- madaxweynihii iyo sidoo kale golo baarlamaan oo runtii maamulkan ee dhismihiisa oo dhamaystiran qayb ka qaata waxaa sidoo kale wasaaraddu ay sheegtay kadib markii maalmihii lasoo dhaafay ee qodobada ay soo qaateen waxaa kamid ahaa mawlid ay jireen warar sheegaya in dad iyo odayaal waxgarad ku abtirsada galmudug ay gaareen deegaanada ee, maleeshiyada argagixisada iyo al-shabaab ay dalka ka maamulaan oo runtii ay wasaaraddu ay sheegtay ee, inaysan tahay aysan ahayn mid macquula war-saxaafiyeedka waxaa sidoo kale lagu amray mawlid inay isdiwaan geliyaan cid kasta oo hub haysata oo aan ka tirsanayn ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedka galmudug oo ee, dabcan hubkooda hub sharciyeysan uu yahay ee, waxaa sidoo kale ee, wasaaraddu ay soo xigatay ee, amara ee, dhowaanahanba ay soo saarayeen taliska koob iyo labaatanaad iyo sidoo kale taliska qeybta booliska ee gobolka mudug ee dowlad goboleedka ge- ee, galmudug iyo ka- federaalka oo ku qatamay cid kasta oo amarka maleeshiyada u hogaansantay in tilaabo sharci waafaqsan laga qaadi doono ee, laamaha amniguna si toosa ay u- u- ugu daba ugu kuurgeli doonaan ee, wasaaradda waxaa sidoo kale amarada ay bulshada ee duulka waxaa kamid ahaa in ay isdawaan geliyaan dadka u shaqeeya hay-adaha samafal ee gobolka mudug ka howlgala sidoo kale ee security sida gaarka loo leeyahay ee hay-adaha waardiyeeya ee xarumaha shirkadaha hoteelada iyo sidoo kale cid kastoo hub aan ka tirsanayn ka ciidamada qalabka sida ee dowladda federaalka iyo maamulka galmudug aan ahayn
kaasi wuxuu ahaa waryahayaga inooga soo warramaa gobolka mudug baashi cali xashan oo cali xaashi oo qodka taleefonka igu warramayey maamulka gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegay in muddo kadib dib loo furayo isbitaalka degmada owdhiigle gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ibraahim aadan cali najax oo la hadlayay shacabka ku nool deegaanadii dhowaan laga xoreeyey maleeshiyaadka al-shabaab ayaa sheegay in maamulku uu deegaanadaasi gaarsiin doono adeegyada bulshada gudoomiyaha ayaa tilmaamay in degmada awdhiigle iyo deegaanada ku hareereysan oo ciidamada qalabka sida ay argagixisada ka saareen ay goyn doonaan raashinka noocyadiisa kala duwan isagoo sheegay in mashaariic horumarineed ay ka fulin doonaan deegaanadaasi gudoomiye najax ayaa xusay in dib ay u furi doonaan isbitaalka degmada owdhig leh iyo iskuulladii muhiimka u ahaa horumarka waxbarashada degmada iyo tuulooyinka hoos yimaada ciidamada geesiyaasha qaranka ayaa dhowaan ka saaray deegaano badan oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose maleeshiyaadka arxan laawayaasha ah ee al-shabaab waxaana hadda socdaa howlgallo lagu sii baacsanayo firxadka maleeshiyaadkaasi jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool gobolka minnesota ee dalka maraykanka ayaa saa oo saacad ahaan ka dambeeya geeska afrika ayaa si weyn u ciiday cabdixakiin cabdi ismaaciil ayaa warkanna inoo soo diray
magaalada simbool ee magaala madaxda gobolka minnesota oo ka mid a magaalooyinka ay soomaalidu ugu badan tahay ayaa waxaa laga ogay salaada ciidul adxa iyadoo shacabka soomaaliyeed ay hambalyo ku aadan maalintaas u diray ehelkooda iyo asxaabtooda sanadka sanadkiisa kalena aanu ku wada ciidno waxaan halkaan jeclahay inaan salaan ooga diro iyo bogaadin ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed anigoo ka mid ahaa ciidamadii hore ee xoogga dalka soomaaliyeed muddo toban sanaana ku soo qaatay eh, difaaca qaranka qaybtii koob iyo labaatanaad iyo qaybtii lixdamaad ee ciidamadii xoogga dalka soomaaliyeed waxaan halkan dhiirigelinaya salaan ooga diraya dhammaan saraakiisha share saraakiisha hoose alifleyda saraakiil xigeenka alifleyda iyo dableyda ciidamada qalabka sida khaas ahaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo heegan u ah ilaalinta iyo sugidda ee difaaca iyo qarannimada iyo sharafta soomaaliyeed waxaan halkan kale aan tacsiya uga dirayaa qoyska cabdiraxmaan cumar yeriisow oo aanu isku galaas ahayn ciid mubaarak waxaan u rajaynayaa ciid farxad leh ciidan ciideeda kale allah inuu gaarsiiyo waxaan leeyahay ummadda islaamka meel kastoo ay joogto ciid wanaagsan ciid mubaarak ciidan ciideeda farxad iyo raynrayn allah nagu gaarsiiyo ciid wanaagsan ummadda muslimiinta dhammaan khaasatan ummadda soomaaliyeed ciidan ciideeda kale barwaaqyo bashbash allah nagu gaarsiiyo ciid mubaarak ciid wanaagsan dhammaan muslimiinta nabad ay joogaan gaar ahaan ummadda soomaaliyeed waxaan halkaa ka salaamayaa waalidkay hooyada xaw xanuun dheer abay maxamed islaan sabre walaalahay samsan axmed cali iyo dhammaan waxaan ciid mubaarak leeyahay ummadda muslimiinta nabad ku joogaan waxaan u rajaynayaa nabad iyo barwaaqyo bashbash halkaana waxaan ka salaamayaa muslimiinta oo dhan iyo dhammaan inta magacayga iyo muuqayga taqaana caruurtayda oo soomaaliya iyo jirto maxay toole meel kasta iyo ehliyadayda
dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan u rajaynayaa ciidan ciideeda kale inuu ilaahay nabadgelyo u gaarsiiyo ciid mubaarak kulla caam wa antum bikhayr dhammaantiin maanta waa maalin farxad ah
masaajidka daarul culum oo ka mid ah masaajidada ay soomaalidu ku leedahay gobolka minnesota ayaa waxaa isugu soo baxay dadweyne aada u fara badan oo wejiyadooda laga dareemayay farxad maamulka masaajidka daarul culuum sheekh cismaan cigaal oo warbaahinta qaranka soomaaliyeed la hadlay ayaa ugu baaqay dadka soomaaliyeed inay iscafiyaan maalin iscafi weeye maalin waxaa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala maalmaha uu doortay ee ka mid ah weeye waxaa sharaf noo ah ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu nagu kulmiyey masjid daarulculuum islamic center of st paul manasoda kulankaas oo ah inaan salaaddii ka ognay dad muslimiina ay ku tukadeen oo tiro badan saad ka arki doontaan ba video aad ku arki doontaan waxaan ilaahayna subxaana wa tacaala waxaan weydiisanaynaa bishaan bisheeda kale annakoo nabad qabna annakoo isjecel annakoo islaamnimada nada haysanna annakoo tawxiidka weliba ku dheggan ilaahay subxaana wa tacaala inuu isu keena keeno maalinta ciidul adxa ayaa ah maalin ku weyn muslimiinta dunida ku dhaqan oo ay ku ciidaan farxad iyo damaashaad dakiin cabdi ismaaciil warbaahinta qaranka simbool maraykanka halka warkaa idinkala socotaana waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wadahadalladii taalibaan iyo u dhexeeyey dowladda maraykanka ayaa lagu soo warramayaa in lagu soo gabagabeeyey dalka qatar wadahadalladan ayaa waxay ka socdeen muddooyinkii ugu dambeeyey caasimadda dalka qatar ee dooxa ma cadda in wax heshiis ah ay gaareen labada dhinac ee maraykanka iyo taalibaan saraakiisha maraykanka iyo kuwa taalibaan ee wadahadallada ka qaybgalayay ayaa waxay sheegeen in wadatashi la soo sameynayaan hogaamiyaashoodii si loo qaado tallaabada xigta wadahadallada labada dhinac oo sideed wareeg soo maray ayaa waxaa looga gol leeyahay in lagu soo afjaro dagaalka daba dheeraaday ee afghanistan waxay khubarada ay wadaxaajoodkan ku tilmaameen in uu yahay kii ugu rajada wanaagsanaa madaxdii horkacaysay wadaxaajoodka ayaa ka dhoofay dooxa lix maalmood ka hor waxayna sheegeen in horumar laga sameeyey wadaxaajoodka balse waxaa magaalada dooxa ku sugnaa kooxihii dhanka farsamada si faahfaahsanna wadahadalladan loo qoro haddii heshiiskan la gaaro waxay horseedi kartaa in maraykanku uu ciidamadiisa kala baxo dalka afghanistan waxaa sidoo kale taalibaan ay kadib wadahadallo la yeelan doontaa dowladda afghanistan guud ahaanna warkii caalamka oo aad si toosa ugala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya akhyaarta hawada naga dhegeysanaysaa xilligan nimada ah intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa hase yeeshee waxaa naga xasuusa ciddii uu sheego warkan ama aan ka bogan inay mar kale dib uga daalacaan karta bogga internetka aanu ku lehno ciwaankiisu yahay radio muqdisho net